wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsanna kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn oo warkeena subax banaanbaxa lagu taageerayo wax kabeddelka dastuurka oo maanta i ka dhacaya magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka qeybgeli doona banaanbax saacadaha soo aadan ka dhacaya qeybo ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in wax kabeddelka dastuurka uu muhiimad gaar ah u leeyahay maqaamka gobolka banaadir maamulka gobolka shabeellaha hoose oo bilaabay baarista kiisas ka dhashay qaraxa kolkiisii hore amase waa qaraxa qolkiisa loo geliyey taliyihii ciidanka degmadaasi jaaliyadda soomaaliyeed ee london oo kulan soo dhaweyn ah u sameeyey gudoomiyaha hay-adda sodma wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka ukraine peter seleneski oo ka hadlay weerarada ruushka uu ku qaaday qeybo ka mid ah dalkiisa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka maarso sanada laba kun afar iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subaxaatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maantay waxaa la qorsheynayaa inuu ka dhaco banaanbax lagu taageeraya dastuurka iyadoo haatan qamaqaabadii ugu dambeysay ee banaanbaxaasi ay ka socoto qeybo badan oo kamid ah caasimada banaanbaxan oo ah mid ay isugu imaan doonaan kumanaan shacab ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa haatan qorshihiisu waxa uu yahay in uu ka dhaco caasimada maamulka gobolka banaadir ayaa soo qabanqaabiyey banaanbaxani waxaana uu yahay mid lagu taageerayo wax ka beddelka dastuurka dalka kaasi oo haatan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu isbeddel weyn ku sameeyo dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka taalada daljirka daasoon iyo sidoo kale qeybo kale oo ka mid ah dalka ayaa la filayaa inwaa in daqiiqadaha soo aadan shacab ah oo doonaya inay ka qeyb galaan banaanbaxaasi qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan caasimada ayaa saaka xiran waxaana dadka shacabka ah ay kusoo waabiriisteen wadooyinka oo xiran iyadoo la arkayo dad shacab ah oo lugeynaya sidoo kale wadooyinka qaar ka mid ah waxaa lagu soo daadiyey ciidamo fara badan kuwaasi oo ammaanka xaqiijinaya haatan taalada daljirka daasoon ee gobolka banaadir kuna taala degmada boondheere ayaa haatan waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey isugu imaanayaan dadka shacabka ah iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka tirsan gobolka banaadir mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa banaanbaxani soo qabanqaabiyey waxaana sidoo kale ka hadli doona dadka shacabka ah halkaasi la filayaa inay kula hadlaan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo soo dhaweynaya amase qabanqaabinaya banaanbaxani lagu soo dhaweynayo wax kabeddelka dastuurka dalka wax kabeddelka dastuurka dalka ayaa ah mid ay ku kala qeybsameen xisaabta siyaasadeed ee dalka iyadoo sidoo kalena ay jiraan siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin horey dalka xilal uga soo qabtay oo si weyn kaga hor yimid kuwaasi oo aan oo cambaareeyey amase horey kaga soo horjeestay wax tallaabada uu wax kaga bedelayo xasan sheekha dastuurka dalka waxaana haatan ugu dambeysay shirar ka dhacay magaalada garowe oo xubnaha mucaaradku ay isugu tageen halkaasi oo ay kasoo saareen warmurtiyeed ay gebi ahaanba kaga hor imaanayaan tallaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha haatan talada ahay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo qorsheynaya amase wada wax kabeddelka dastuurka dhinaca kalena haddii aynu egno dhegeystayaal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu sheegay in wax kabeddelka amase dhammaystirka dastuurka ay tahay mid muhiimad gaar ah u leh maqaamka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada ayaa waxa uu ku nuunuuxsaday muhiimadda uu dastuurka amase dhammaystirka dastuurka dalka uu ku leeyahay xuquuqda amase amase muhiimadda uu leeyahay maqaamka gobolkan iyo banaadir
waxaan xasuustaa awalan marka ugu horeysa soo niminay deg- maamulka gobolka noola dhiibay degmadani meelaha ugu waxay ahayd ciyaar weerada badan ayada iyo wadajirba marka guddoomiyaasha xilligaasi loo magacaabay maray u seexseexdaan dhalinyarada iyo maray xoogaa labadoo xanjaf u geliyaanba iyo maray bun u dubaan iyo maray banooni dheelsiyaanba waa laga gudba alxamdulilah hadda xalay kaaraanan joognay meelaha ugu darana kamid ahaan jirtay ramadaankan ramadaankiisa reer kaaraan waxay dhahayeen masaajidada taraawix kuma duka karno ciyaal weero dartood waa ogeed intay mediyaa ka hadleenan annaga iyo taliyaasha qaybaha guud ee booliiskii nabad sugidda iyo maamulka gobolka iyo waxaan isugu tagnay jamhuuriya habeenkaasi wixii ka dambeeyena waxaa loo gudba nabad kadibna nabaday ku iideen nabadayna maaragtay maarata ay ku kifaaxeen alxamdulilah sidaas si lamid ah sidiisaba meel aada aragtiin hadday u qurxoon tahay dadkeedaa wax ka qabsado waxaan rabnaa marka dadka reer dharkay leey degmadooda inay dhistaan inay jidadka ay furtaan waxaa la yidhahdaa wadajiri dharkay leey dowladda siyaad barre degmooyinka xilligooda xilligaas la cabiray degmooyinka ugu wan wanaagsan ay ahaayeen oo dhul isbeesa la siiyey waddooyin waaweyn oo labaatan alla la siiyey laakiin waddooyinkeed waxaad moodaa in la soo cunaayo sili ku wareegi berijiinka ku dhis hore u gal intii soo waxaa soo hartay dibiyaha dilaacinayeen taas waxaan qabnaa marka degmooyinka inay ka fikiraan jidadkaasi waaweyn in sidooda lagu soo celiyo oo qof kastaba intii loo cabiray oo ku ekaysto annaga malaaqa wuxuu ihi maaragtay degmada garas baaleey dharkeele meeshaan kusoo barbaaro wa anigoo yaroo dhowr iyo toban jir ah ayaa lay keenay maamacaankan ku kornay inta markiina saaxiibkay jabad nin hadda gal gal gaduudan oo oday ah oo hadda meesha fadhiyo iyo aniga meesha annagaa madax ka ahaa jirnay ciidan la yidhahda horseedaan samaynay oo la sameeyey xilligii sheekh maxamed macalin sheekh ibrahim suuley horseed aniguna taliyan u ahay jabadna taliya ku-xigeen u ahaa iyadoo lamayeeriga laga fiiqda meeshaan saaxiibkay jabad waa ogyahay ayaan dharkeen leey masaajidka dabaqeynkan kusoo qabanno qole hadda ka hor markaasuu nin wuxuu nagu yidhi sideed qofoodaan dilo yidhi idinkuna lameeri aad ka hadlaysiin marka waxaan dhan inta sideed i disha ma haddana talameerigan aad ku darsataa kaa yeeli maynaan dhan xabsigaan keenna calaa kulli xaal wixii laga soo maray waa la ogyahay marka waa mahadsantihiin dharkeen ley marka waxaan aaminsanahay degmooyinka ugu maaragtay ugu ugu dhismaha badan oo ruumarka ka muuqdo wax la maray kara maaha waxaa soo horeeyay cayayaanka maaragtay oo baraha bulshada yidhahdaa laakiin cayayaanka kale ee ku magac dha- maaragtay loo yaqaano khawaariijta waxaan rabnaa in layska qabto in layska qabto in lasoo sheego in hay-adaha amniga lala shaqeeyo oo aan ka dhabayno bulshay la shaqeeyo booliiska in laga dhabeeyo booliiska intaas kadib waa ku mahadsan tihiin soo xaadiridda odayaasha iyo akhyaarta isugu yimaadeen halkan wayn kaaga mahad celinaynaa afurkana insha allahu say sayna u sheegto habeenba meelaan ku afroohaynaa degmooyinkaasaan wareegohaynaa waxaana kama maraa dowladnimadu waxaa ka dhiman haddii adduun weyniyo aqoonsaday
codkaasina waxa uu dambeeyey gudoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadlayey arrimo dhowr ah oo ku aadan caasimadda iyo sidoo kale muhiimadda dastuurka ku-meel gaarka ah amase dhamaystirka dastuurka uu leeyahay gobolka banaadir markaan dhinaca kale haddii aynu eegno maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa bilaabay baarista kiisa ka dhashay qarax qolkiisa loo geliyey taliyihii ciidanka degmadaasi wariyaheena ibraahim maxamed mayo bashka ayaa noo soo diray warkan
si looga jawaabo dhacdadii ka dhacday degmadan baaris rasmi ah loogu sameeyo wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ayna qayb ka ahaayeen wasiir dowlaha wasaaradda shaqada dowladda federaalka taliyaha qaybta guud ee booliiska iyo tali ku-xigeenka daraawiishta dowladda koonfur galbeed xildhibaano iyo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gaaray degmadan qoryooley oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaana degmadan ku soo dhoweeyey maamulka degmada saraakiisha admis iyo kuwa deegaanka kulan ay la qaateen maamulka degmada kadib waxa ay kormeer baariseed ay ku tageen goobta uu falku ka dhacay halkan waxaa ka dhacay qarax lasoo qorsheeyey lana doonaya in lagu dilo taliyihii ciidanka daraawiishta ee degmadan wafdiga guddoomiyaha gobolka ayaana halkan kula kulmay ciidamada daraawiishta deegaanka ee degmada qoryooley ugu horreynna waxaa wafdiga soo dhoweeyey goobtanna ka hadlay sida ay wax u dhaceenna sharaxay guddoomiyaha maamulka degmada qoryooley ahna duqa magaaladan maxamed cusmaan shigshigow waxaan u timaadeen dhacdooyinkii meesha ka dhacay oo habeen hore ciidamada booliska local booliska kuwa halkaa fadhiya waayo waa ujeediin ilaa haddana diyaari u yihiin inay deegaankooda dalku ay difaacaan mudir guddoomiye mudir wasiir taliyaasha kale iyo xeer ilaayaha waxaa markhaati ka tihiin saaki sagaal sana meeshaan joogaan ilaa haddana xaquuq mid ay haraan hayaan ma leh macawusleyda soomaaliya kale sida gobollo dhexe galguduud iyo mudug ilaa inta ka dhexaysana ilaa shabeelle dhexena waa xaquuqay leeyihiin macawusle ayaa ugu horreeyey waxa uu diido waa maaqaan wallah macnaha macnaha fahmi waayo waay ha ahaato maanta ilaaha idin keenay indhihiina idin maclina waxaa igu soo dhaweynayaa degmada qoryooli maxamuud saciid axmed ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in haddii askari ka tirsan ciidanka deegaanka dhibaato uu geysto iqaabta uu kala siman yahay afarta ciidan ee qaranka xeerlaalinta guud ciidamada qalabka sida oo aad ogtihiin inaan anagu mar walba ikhtisaas u leenahay inaan ka shaqayno ciidamada khaladaadka ka dhex dhaca wixii dhibaato iyagu ay geystaan iyo argagixisada intaba waxaa la halmaalo oo iyaguna soo labeeya idinka hadda waxba ma dhaantiin ciidamada qalabka sida aad ka mid tihiin yani sharciga uu ciidamada qalabka sida uu ku dhisan yahayba waxaa ka mid a afarta ciidan iyo ciidamada madaniga ah macawsleeya hadda meel walba ka jirto idinka ciidan deegaanaad tihiin idinkoo aan mushahar qaadanin oo aan wax lacaga bil walba ku xisaabtamin oo isa idiin soo dhicin waxaad door bideen inaad difaacdaan waddankiina gobolkiina idinkoo qoryaha xataa inaad gadateen idinku shakhsiyadda aa u gadateen la aaminsan yahay taasna waa raganimo iyo ma garanaysaa inaad islaamnimadiinni ku aad adag tihiin oo idaan khawaarij tahan idinka aad dadkii saxda ahaa waddankan lahaa inaad idinka tihiin ilaahayna ha idinla garab galo waxaa idinku waaninayaa mar labaad iyo mar saddexaad oo hadda goobjooga u nahay dhacdadii hadda meeshaan ka dhacday oo kale wax noocaas oo kale inaysan mar dambe soo laabanin taliyaha qaybta guud ee booliiska dowladda koonfur galbeed gaashaanla sare adde ibraahim shamow iyo tali ku-xigeenka ciidamada daraawiishta dowladda koonfur galbeed xuseen baargeelle ayaa si wadajira u sheegay in ciidanka daraawiishta dowladda koonfur galbeed looga baahan yahay in ay muujiyaan wadajir hal meel lagu soo wada jeestaan cid walba oo ka hor imaanaysa nabadgelyada ka jirta magaaladan waxaa salaan idinka wadaa minahde madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis maxamed laftigareen oo salaan idinku soo gaarsiiyey insha allah dee waxaan rajaynaa dee isbeddel inaa imaan doono dee isbeddel aan la imaan doono insha allah tuutooyin aa heli doontiin xaquuqna aa heli doontiin nimiyahow yaan laisku keeni dirin wixii dhacay go'aan dawlaa laga qaadana heer ilaalintaas socota shaqa kuma lihidan adowgii sidii hore aa iska difaacaysan adowgiina iska difaaca siyaasadna aysan dhexgelin ma fahantay shabaabna yaysan ku dhex gelin waa dareemi karnaa in maxaa ku dhex yeelanayo taas meel kastaa jirta laakiin iska baara nayahow naga jooga dheh xildhibaan yuusuf maxamed aadan wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidankan wax ku dhow shan iyo toban sano ay gacanta ku hayaan magaaladan ayna ka shaqayn doonaan sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda qoryoole idinka baa isku iskeenteen ilaaha idin door inaad walaal noqotaan idinmaa doorateen ilaahay door marka waxaan rabaa maskaxdii dhan laga bixiyaa rabaa kan hebel waay kan hebel waay mar rabno annaga annaga haddaan nahay mala mas-uuliyiintan haddaan nahay annaga fikirkaas ma qabni waxaan qabnaa walaalnimaan qabnaa dowladnimaan rabnaa inaan deegaankeen aan gaarsino dadkeenaan rafaadsan marka dadkeen rafaadka gubixi karaan annaga fiiri iskool ma lihin iskool firii baa jira dowlad maa jirto caafimaad ma jira hada caafimaad ma jira meeshaas dhan waxaan gaari karnaa biyo nadiif aan cabtin meeshaas dhan waxaan gaari karnaa marka idink isqabstiin oo kuwaan nijaastan kufaarta gudaha ku jirta aad iska bixisaan markaasaan aan gaari karnaa mala dowladnima aan gaari karnaa marka waxaa rabaa shabaab fadlan yaalala shaqaynin qofkii shabaab ah ku shakisaan waxaa rabaa maamul inaan usoo gudbaan waxaa la rabaa gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in falkii ka dhacay halkan lagu soo gebagabayn doono go'aan dowladeed isagoona sheegay in maanta ay halkan si rasmi ah uga bilaabatay baarista kiiska halkan ka dhacay intaasoo dhan shuruuc kaloo gooni ahoo emergency low ahaa iska jiray ma garatay laakiin hadda dowladnimo aa u digateen waxaad tihiin do- daraawiishta koonfur galbeed dowladda koonfur galbeeda aad meeshan ku matashiin waxaad ku matashiin maxaa la lahaa maamulkii gobolka meeshan ku matashiin dowladnimaa meeshan ku joogtiin marka waxaa laydinka rabaa dowladnimadaas inaad ka dhabaysiin aad si dhabana aad uga shaqaysiin aa laydinka rabaa kow al-shabaab ehel nooma aha laba qof allaala qofkii gacan lagu dhigana cadaaladii iyo wuxuu maraa maxaa la lahaa dowladnimadii uu maraa
guud ahaan dhegeystayaal warkii subax ee kala socoteen raadiyo dalsawaanageynta ciddii wararkaygu segaana waxay dib kaga heli karaan baraha inuu internetka ku leenahay
wararka ad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel